الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسيغاني ودرسيغي أفراد أو كميدة درستي أنوغا هالليني أخلاق دا درسيغان درسيغي كهوريي وحانوغا سو هذلني صفو wanaagsan oo ka mid ah sifaadka lagu garto xusnu lkhuluqa akhlaaqda wanaagsan sifadaasi waxay ahayd asidq runta waxaan kasoo sheekaynay runta fadligeeda anwaacdeeda sida qofku uu runta ku kasban karo amaa darsigeenna maantay waxaan uga hadlaynaa haddii ilaahay yidhaahdo sifo taas ka soo horjeeda waa sifo xun oo ka mid a sifaadka lagu garto suu'u lkhuluq sifadaasoo mujtamacaadka dhexdooda aad iyo aad ugu faaftay majaalistooda meelaha ay fadhiistaan ku faaftay calaaqaadkooda iyo xiriirkooda ku faaftay mucaamalaadkooda ku dhex faaftay sifadaasi waxa weeye sifatulkadib waa beenta waxaan ka hadli doonnaa beentu maxay tahay waxaan ka hadli doonnaa insha allah aayadaha iyo axaadiista ku soo arooray xumaanta ay leedahay beenta ay leedahay iyo ciqaabka qofka beenlowga ah loo ballanqaaday waxaan ka hadli doonnaa asbaabta keenta anwaacda beenta sida qofku uu ku daaweyn karo lagu cilaajin karo beentu waxa weeye naqiidu asidq yani waxay kasoo horjeedaa runtay kasoo horjeedaa beentu kuma gaabna oo kaliya carabka sida dad badan u haystaan waxaa laga yaabaa qofku inuu hadalkiisa run ku sheego oo carabkiisa run ka sheego laakiin uu been ku sheego ficilkiisa ama qalbigiisa uu been ka sheego marka beentu carabkana way noqon kartaa qalbiga way noqon kartaa ficilka daahirkana way noqon kartaa beenta carabka waxa weeye qofku inuu ka waramo shay uuna uga waramo sida xaqiiqada iyo waaqicu u yahay si aan ahayn uga waramo beenta carabku waa middaas beenta qalbigu waa qofku waxa uu afka ka sheegayo wax khilaafsan inuu qalbiga ku hayo sida munaafiqiintii oo kale nifaaqa oo munaafiqiintu waa kuwa dadka ugu beenta badan weeye munaafiqu waa qofka muujiya waxa uu ictiqaadsan yahay ama uu qalbiga ku hayo waxaan ahayn oo khilaafkooda qofka muujiya ilaahay munaafiqiinta wuxuu ka yidhi wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ilahay baa ka marqaati kacay munaafiqiintu inay beenlowyaal yihiin beenta ficilka waxaa ka mid ah qofku inuu gacanta ku ishaaro oo gacanta uu beenta ku ishaaraa dhici karta waxaa dhici karta inuu madaxa uu lulo baa dhici karta waxaa dhici karta qofku inuu isjirisiiyo isagoon jiranayn beentii bay ka mid tahay waxaa ka mid a qofku inuu isku muujiyo in uu tiiraanyeysan yahay ama naxsan yahay isagoon naxsanayn beentu ficilka waa lagu muujin karaa beentu waa camal camal aad iyo aad u liita weeye waa sifo aad iyo aad u xun weeye waa sifo ka mid a sifaadka munaafiqiinta ka mida weeye waa sifo keenta qofkii in hadalkiisii la celiyo oo la radiyo keenta waa sifo keenta qofkii in kalsoonidii lagala laabto in lagu fiiriyo il khayaano inuu khaa'in yahay waxayna beentu daliil u tahay qofka beenlowga naftiisu inay tahay naf xaqiran oo hoosaysa ilaahay wuxuu yidhi ina allaha laa yahdii man huwa kaadibun kafaar ilaahay ma hanuuniyo qof beenlow ah oo gaalnimo badan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wa iyaakum walkadib beenta iska ilaaliya fa ina alkadiba yahdi ila alfujuur wa ina alfujuura yahdi ila annaar beentu qofka waxay ku hanuunisaa oo u kaxaysaa faajirnimada faajirnimaduna naar bay qofka u kaxaysaa u jiidaa nebigu calayhi salaatu wasalaam sidoo kale wuxuu yidhi aayat lmunaafiqi halaath munaafiqa calaamadihiisu waa saddex idaa xadaa kadab waxaa ugu horaysa haddii uu sheekeeyo oo wax sheego been buu sheegaya waidaa wacada akhlaf hadduu wax ballan qaadana waa ka baxa waidaa tumina khaan haddii la aaminana wuu khiyaanaa ammaanadii wuu khiyaanaa beenta dadkii ahlulcilmiga ahaa iyo dadkii udabada ahaa aqwaal badan ayay ka yidhaahdeen oo qofka beenlowga ay ka yidhahdeen waxaa ka mid a almowtu maca asidq khayrun min alxayaati maca alkadib qofku in uu u dhinto run u dhinto ayaa uga khayr badan uga wanaagsan inuu been ku noolaado waxay kaloo yidhahdeen laysa likaduubin muru'a walaa lidajuurin ri'aasa laysa likaduubin beenlow uma sugnaan muru'atun sharaf beenlow sharaf ma leh walaa lidajuurin mid dhirfid badan oo aan sabar lahayn oo wax kasta ka xanaaqaya kaasna uma sugnaan riyaasa madaxtinimo yacni qof aan sabar iyo adkaysi iyo dulqaad lahayn isna madaxnimo ma gaaro weyn ninbaa nin saaxiibkiisa aad saaxiib u ahaayeen ayuu wuxuu ogaaday inuu been u sheegay markaasuu wuxuu ku yidhi niyahow kama naxsani buu yidhi ama kama xumi inaad been ii sheegtay laakiin waxaan aad iyo aad uga xumahay buu yidhi inaanan maanta kadib aanan ku rumaysanayn taas aan aad uga xumahay buu yidhi hadalkaaga maanta kadib aanan rumaysanayn beenta maxaa qofka ku xambaara inuu been sheego qofka maxaa ku xambaara waxyaabaha qofka ku xambaara aad bay u badan yihin waxaa ka mid ah qilat lkhawfi min allah alla ka cabsigaa ku yar qofkii waciidka ku soo arooray beenlowga iyo beenta ku soo arooray uba aabayeeli maayaba marka beentu asaga waxba uguma fadhido waxaa ka mid a qofku maslaxad adduunyo oo yar in uu been u sheego darteed ama dhib uu isleeyahay waa ku soo gaaraya dartiis oo adduunyo yar inuu been u sheego isagoo u arkaya inay beentu u nabadgelyo badan tahay una faa'iido badan tahay waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka beenta ku xambaara inuu dadka u faano wax uusan haysan inuu ku faano shakhsiyadiisa uu ka sheego inay tahay shakhsiyad saasa inuu geesi yahay inuu deeqsi yahay inuu inuu cilmi leeyahay inuu maarata meel sara haysto inay dadkiisu ay ahaan jireen kada kada isagoo isle dadku yaysan ku xaqirin oo dadku si hoose kuu fiirin ayuu wuxuu been u sheegayaa uu been ka sheegaya naftiisii iyo mansiladiisa ijtimaaciga been ka sheegaya waxyaabaha ku xambaara waxaa ka mid a qofka inuu been sheego hadalka iyo sheekada inuu ku macaanaysto beenta waxaa laga yaabaa inuusan hayn wax runa oo uu ku sheekeeyo xikmad uu dadka u sheego uusan hayn uuna rabo majliskaas ama meesha la fadhiyo dadka inuu isku soo jeediyo uu rabo oo asaga la dhegaysto markaas uu soo uu soo ikhtiraaco ama uu been abuur soo sameeyo sheekooyin iyo qisas aan jirin iyo waxyaaba aan jirin uu dadkii ugu sheekeeyo si dadka maaragta uu iskugu soo jeediyo waxaa ka mid a waxyaabaha qofka beenta u soo jiida ka caada yeelasho qofku uu beentaba ka caada yeeshay yaraantiisii ilaa uu qofku bartay oo beentiiba caado u noqotay oo xataa hadduu isku dayo inuu beentii uu ka fogaado uusan ka fogaan karin culays ay ku tahay maal baa wuxuu ama xikmad baa waxay ahayd man istaxlaa ridaaca alkadib casura fitaamu qofkii ku macaansada nuugmada beenta hadhowtii goyntii ayaa ku cuslaata waxaa ka mid a waxyaabaha qofka beenta ku xambaara inuu beenta ku faano oo beenlow in la yidhaahdo ama dadka ninkii ugu beenlowsanaa in la yidhaahdo inuu ku faano oo uu arko been la sheegaa inay tahay yacni caqli ziyaada dheeraada inay tahay in uu arrintaasba mashhuur ku noqdo sida soomaalida yidhaha been hawaas hebel waa been hawaas inuuba arrintaasba ku faano taasuna waa khatar haddii ummaddu kaaga markhaati kacdo inaad beenlow tahay haddii ummadduna waxaa nebigiisu calayhi salatu slam uu yidhi antum shuhadaa'u llahi fi lard dadku waa markhaatiyaalkii ilaahay dhulka haddii qof uga markhaati kaca inuu beenlow yahay laa shaka qofkaas ilahay agtiisana inuu beenlow ka noqonayo beenlow looga qorayo marka waa arrin khatara weeye beentu darajaad bay leedahay waa kala khatarsan tahay waa kala dembi badan tahay noocyada ugu daran waxaa ka mid ah oo ugu dembiga badan oo ugu shadiidsan oo ugu ciqaabta daran waxaa ka mid ah alkadibu cala allah qofku inuu ilaahay been ka sheego see qofku been ilaahay uga sheegi karaa qof muslina see ilaahay been uga sheegi karaa baa imaan karta waxaa qofku been uga sheegi karaa ilaahay in uu shareecadii uu qofku ka hadlo isagoo cilmi u lahayn siiba xalaashay iyo xaaraamtii uu ka hadlo waxaasaa xaaraana waxaasaa xaaraama qofku inuu ka hadlo isagoon cilmi shareecadii u lahayn oo aan si dhaba u ogeyn waxaan ilaahay inuu xarimay ama waxaan ilaahay baneeyey in uu uu ka hadlo waxay ka mid tahay been abuurka ilaahay lagu been abuurtay ka mid tahay maalan waxaad arkaysaa masalo ayaa la sheegayaa iyadoo meel la fadhiyo majlis la fadhiyo masalo diinta ku saabsan waxaad arkaysaa qof kasta kii cilmi lahaa iyo kaan cilmi lahaynba waa la wada dabaalanaya qof walba waa jawaabahaya waxaasi waa xaaraan maya waa xalaal qof walba wax raba inuu ka hadlu rabaa qofku marka uu leeyahay waxaana xalaala iyo waxaana xaraama macnaheedu waxa weeye ilaahay baa waxaan baneeyey ama ilaahay baa waxaan xarimay weeye haddii marka qofku uu gafo oo sidaa u sheeg aysan ahayn waa qof ilaahay ku been abuurtay oo ilaahay wax uusan bannayn baneeyey waxaan ilaahay xariminna xarimay weeye xalaalaynta ama xarimidda qof kastaa kama hadli karo waxaa iskale dadka ahlucilmiga biddiin dadka diinta aqoonta ule ayaa iskale sidaa darteed ilaahay wuxuu yidhi qur-aankiisa wuxuu nagu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun weydiista dadka ahlucilmiga ah haddaanan garanayn walidaalika ayaa dadkii salafkii hore aad iyo aad bay waxay uga cabsan jireen fatwada ama qofka dadka inay u fatwoodaan oo u jawaabaan su-aalaha uga jawaabaan oo qofba salafka midba midka kale uu ku wareejin jiray iyagoo ka cabsanaya in ay ilaahay ay diintiisa ka yidhahdaan waxaysan cilmi u lahayn waxaad arkaysaa dadku haddii masale ku saabsan caafimaad ku saabsan ama ku saabsan injineernimo ku saabsan ama ganacsi ku saabsan waxaa arkaysa dadku waxaa loo daynaya ama loo celinaya dadkii shaqada ku lahaa ama dhakhaatiirtii ama muhandisiintii ayaa loo daynaya qof kasta ma dhex galo diintii markii la sheego qof walbaaba wuxuu rabaa inuu uu qowlkiisa ka dhiibto hadalkiisa ka dhiibto siduu raba ka yidhaahdo lagama yaabo ninka shaqaalaha ah in uu ku hadlo afka ninka madaxdiisa ah ama wasiirka ah ama guddoomiyaha inuu magaciisa afkiisa ku hadlo oo wax uusan u fasixin uu iska sheegoo yidhaahdo hebel baa saas yiri hebel baa saas yiri isagoo ka cabsanaya inuu shaqadiisa ku waayo marka qofku see u bannaysanaya ilaahay subxaanahu wa tacaala wax uusan u fasixin oo uusan diintiisa uusan ku ogeyn inuu ilaahay ka sheego waa dembi weyn weey waxaa ka mid ah beenta kuwooda ugu daran ugu khatarsan waxaa ka mid ah in nebiga calayhi salaatu wasalaam been laga sheego ama wax uusan odhan loo nisbeeyo nebigu calayhi salatu wasalaam wuxuu yidhi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii been iga sheega isagoo u kasahaya ha isku diyaariyo booskiisii naarta uu ku lahaa yacni naartu gelayaa wey axaadiista ku soo aroortay waciidka ku soo arooray qofka nebiga calayhi salatu wasalaam been ka sheega waa axaadiis mutawaatira aad u fara badan in ka badan laba boqoloo saxaabi ayaa warisay nebiga ka wariyey sal allahu alay wasalam sababtoo nebigoo lagu been abuurtaa ama been laga sheegaa ma aha sida qof caadiya beenta laga sheegoo kale sababtoo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii laga sheegaa waa diin qowl ha noqdo ficil ha noqdo sife ha noqoto taqriir ha noqdo waa diin marka been abuurka nebiga lagu been abuurtaa waa arrin khatara weeye qofku meelo badan been ka soo geli kartaa waxaa ka mid a qofka axaadiista daciifka ama mawduuca oo nebiga ka sugnaan in la dadka dhexdooda lagu faafiyo oo qofku uusan hubsan waxaa dhici karta mararka qaarkood qofku wuxuu arkaya xadiid ayaa u imaanaya maalan whatsapp ahaan loogu soo dirahaya nebigaa saas yidhi isaguna ma oga mana hubsan xadiidka inuu saxiix yahay waxaa laga yaaba qofka inuu diro oo ummadda ku faafiya laga yaaba xadiidka waxaa dhici karta inuu yahay xadiid aan jirin qofka wuxuu noqonaya qof ka qayb qaatay been abuurka nebiga lagu been abuurtay marka ma bannaana qofku inuu nebiga calayhi salaatu wasalaam uu u nisbeeyo wax uusan hubin inay nebiga calayhi salatu wasalaam ka sugnaadeen oo saxiix yihiin inuu nebiga u nisbeeyo ma bannaana marka axaadiidan layska dirahayo oo whatsappka layskaga dirahayo rasuulkaa saas yidhi markay kusoo gaartaba aad dadka kusii wasacaysid waxa wax laga dhib badan inuu kaa soo gaaro marka iska hubi haddaadan hubin xadiidka inuu saxiix yahay ha dirin noocyada beenta ugu khatarsan waxaa ka mid ah shahaadatu zuur shahaadatu zuur waxa weeye markhaati beeneedka qofku wax uusan arag ama uusan maqal ama su cilmi u lahayn inuu markhaati ka kaco waana noocyada beenta noocyada ugu daran weeye oo dulmiga soo gelaysa qofki waxa laga yaabaa shahaadatu zuur darteed xaq inuu ku buriyo ama shay baatila uu xaq ka dhigaa dhici karta waxaa laga yaabaa shahaadatu zuur darteed in xoolo badan oo muslim lagu qaatay in dad lagu dilaa dhici karta dad inay dil ku mutaystaan maa dhici karta marka shahaadatu zuurku waa anwaacda waxay ka mid tahay beenta ugu waaweyn bay ka mid tahay ilahay quraankiis wuxuu leeyahy wajtanibuu qowla zuur nabigina calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi alaa unabi'ukum biakbari alkabaa'ir ma idiin sheegaa kabaa'irta kuwa ugu waaweyn saddex jeer buu ku soo celiyey markaasay asxaabta wuxuu yidhahdeen balaa yaa rasuul noo sheeg markaasuu wuxuu yidhi alshraaku billaah ilaahay in loo shirki yeelo cid lala wadaajiyo cibaadadiisa wa cuquuqu lwaalideyn iyo waalideynka oo lagu caasiyoobo wa kaana muttaki'an fajalas nebigu dhinac dhinac ayuu u fadhiyey oo meel buu ku tiirsanaa markaasuu soo fadhiistay markaasuu wuxuu yidhi alaa wa qowlu zuur alaa wa shahaadatu zuur labadaas kelima ayuu ku celcelinayay shahaadatu zuur iyo qowlu zuur ayuu ku celceliyey markhaatiga beenaalaha markhaati beenaalaha ayuu ku celceliyey ilaa asxaabtu ay yidhaahdeen waxaan tamanay inuu iska aamusa nebigu iyagoo u naxaya nebiga caleyhi salaatu wasalaam shahaado zuurkaas marka markhaati beenaalahaas haddii qofku uu ku darsado dhaar uu ku sii daro dhaartaas waxaa la yidhahdaa alyamiinu alghamuus waa dhaarta qofka dembiga gelisa ama cadaabka gelisa weeye waa midda uu qofku uu ku goosanahayo qof muslima xaqiis nebigu alay sl wuxuu man iqtataca maala akhiihi biyamiinihi qofkii ku goosta ku qaata maalka walaalkiis dhaar dhaarti uu dhaartay oo beenana ku qaata laqiya allaha wa huwa calayhi qadbaan ilaahay wuu la kulmaa maalinta qiyaama isagoo u caraysan riwaaya kale waxay leedahay ilaahay naarta jannada ayuuba ka xarimayba qofkaas dad badan oo waxaa arkaysaa fududaysanaya markhaati beenaalaha oo laga yaabo inuu markhaati u kaco wax yar oo maal yar baa lagu siinaya darteed inuu dad uu markhaati kaco ayaa dhici karta maxkamadaha agtooda dad baa laga yaaba inayba shaqo ka soo dhigtaan oo subaxii usoo shaqo tago inuu markhaati beenaalo furo ama laga yaabo inuu qof uu qof ugu markhaati kacayo qaraabo ka dhexaysa darteed ama saaxiibtinimo darteed inuu ugu markhaati faro been ugu markhaati faro waxaa ka mid ah anwaacda noocyada kadibka beenta waxaa ka mid ah alkadibu fi lbeyc waashiraa beenta la sheego marka wax la gadanayo ama wax la iibsanayo waxaa ugu daran haddii qofku uu ku dhaarto beecii iyo beentii uu sheegayey ayuu dhaar ku sii daray qofka sidaasa nebigu calai slat slam wuxuu ka yidhi alaaatun laa yukallimuhum allahu yowma alqiyaama walaa yanduru ilayhim walaa yuzakiihim walahum cadaabun aliim saddex ilaahay maalinta qiyaama lama hadlo mana fiiriyo fiiro naxariis mana dahiro dulumtana kama dahiro waxayna leeyihin cadaab daran bay leeyihin saddexdii maxaa ka mid ah almusbilu walmannaanu walmunfiqu silcatahu bilxalif alkaadib waxaa ka mid ah almusbil ninka marada jiida walmannaan ka manna sheegadka badan walmunfiqu silcatahu ka badeecadiisa ku bixiya ku socodsiiya bilxalif alkaadib yacni dhaarta beenta ah ku socodsiiya maalan wuxuu ku dhaaranhayaa badeecadan inay tahay badeeca wanaagsan inay tahay iyadoon wanaagsanayn inuu intaas ku soo gatay ama ra'sumaalkeedu intaas yahay isagoo been sheegaya asal ahaanna qofku waxaba manhiyaba qofku beeca inuu ku dhaarto haddaan maslaxad gooniyihi jirin in lagu dhaarto oo ama qofku uu badiyo dhaarta xataa hadduu run sheegaayo waa manhi wey waxaa ka mid ah noocyada beenta waxaa ka mid ah qofku inuu ru'yada been ka sheego oo wax uusan arag uu yidhahdo waa arka ru'yan ku arkay taasina waxay ku badan tahay dad badan oo isleeb dadka ku wacdiya waxaa laga yaabaa inuu qofku yidhaahdo waxaan arkay qofka saas sameeyo la cadaabahayo qof hebeloo saas aan jiray waxaan ku arka ru'yo ku arka isagoo cadaabka cadaabka ku socda si uu bal dadka is yidhahdo dadka ugu wacdi way ku badan tahay marka nabiguna calayi slat wuxuu yidhi qofkii sheegta in uu arkay ru'yo uusan arag waxaa lagu ciqaabaa maalinta qiyaama waxaa lagu ciqaabaa inuu isku gunto laba miro laba xaboo shaciira shaciirka qamadi laba xaboo qamadiya isku gunud baa laleeyahay yani laba xaboo bariisa isku gunud ama laba xaboo galleya isku gunud adoon waxa iskula gunudo haysan yacni waa wax mustaxiila weeye inta uu iskaga guntaayana qofkaasi waa la cadaabaya ru'yada in been laga sheegaa way ka dembi badan tahay qofku inuu soo jeedka been ku sheego sababtoo ru'yadu wuxuu nabigu noo sheegay sal ly slam ru'yada wanaagsan inay xag rabbi ka timaado qofka marka leh waxbaan arkay waa qof sheeganahaya ilaahay inuu tusiyey ru'yadaas sheegaa sheegaas inuu ilaahay tusiyey marka ilaahay buu ku been abuurtay weeye sidaas ayay marka uga dembi badan tahay ru'yada uu qofku soo jeedna beenta uu qofku soo jeedka ku sheego waxaa ka mid a noocyada beenta waxaa ka mid a qofku inuu inuu ku kaftamo been inuu ku kaftamo si uu dadka uga qosliyo xadiid baa waxaa ku sugnaa weylun liladii yuxadiu fayakdibu liyudxika bihi alqowm weylun lahu uma weylun lah yacni cadaab baa u sugnaaday kan sheekaynaya oo been sheegaya si uu dadka uga qosliyo cadaab baa u sugnaaday cadaab baa u sugnaaday marka qofku inuu been u sheego si uu dadka uga qosliyo waxay ka mid tahay noocyada beenta waaweyn oo cadaabka lagu mudan ayay ka mid tahay arrinkaas ah in dadka been looga qosliyo waa arrin yacni noqotay arrin mashhuura oo dad ku caanbaxeen oo laga yaabo in ayba ku noqdaan maalqabeenno maalba sidaas maaragtay ay ku kasbadaan oo ayagoo xujo ka dhiganhaya in ay dadka maaragta atarwiix can innafs dadka maaragta ay ay mudadaalinayaan ama dadka maaragta ay ka mashquulinayaan waxyaabaha hamiga iyo kamiga iyo dhibaatadii iyo mashaakilkii maanta qofka soo haystay inay saas uga faydahayaan ayay ka dhiganayaan cudurdaar markaasi waxay soo maaragta ay soo alifahayaan been aan jirin si dadka ay uga qosliyaan amaa kaftanka runta ah oo aan beeni ku jirin oo qofka maalan dadka ama dadku ay ku qoslaan ama dadku ay ku farxaan ama markii majliskaa la joogo qofku uu soo maaragta uu dadka uga qosliyo taasi wax dhibaataha kuma jiraan haddii aysan beeni ku jirin ama se qofku uusan caado ka dhigan oo aysan caado u noqon wax wax dhibaataha kuma jiraan waxaa ka mid ah noocyada beenta qofku inuu shaqada been ka sheego yacni camalkii shaqadii loo diray inuu yidhaahdo waa gutay isagoon gudan waa ka mid waxaa ka mid ah mararka qaarkood oo ku saabsan shaqooyinka sharikaadka iyo ku saabsan in la sameeyo qandaraasyo beena oo lacaga badan lagu dhunsanhayo sharikaadkay ku badan tahay waxay ku badan tahay muasasaadka bay ku badan tahay ama kuwa xukuumadday ku badan tahay ama kuwa khaaska ay ku badan tahay wax aan la samayn ilaa waxaasaa la sameeyey oo lacag lagu qaato sidaas noocyada beenta waxaa ka mid ah qofku inuu been u sheego inuu dadka aarsado inuu qof ka aarsado markaasuu qofkii wuxuu yani been uga sheegaya inuu waxaasu waxaasu yahay saasuu yahay saasuu yahay wuxuusan qofkii ahayn si uu uga aarsado darteed noocyada beentu waa badan yihiin qaarka ugu foosha xun waxaa ka mid ah beenta caalamiga noqotay oo loo yaqaan kowda ibriil kowda ibriil oo ah maalin caalamkao dhan ay u garteen inuu yahay maalin beentu bannaan tahay waa ficil ka yimid gaalo ka yimid dad badan oo muslimiin ahina ama muslim sheeganahayaana ay la qaateen oo run moodeen oo maalintaas loo arkay inay tahay maalin beentu bannaan tahay waxaa muhiima qofka muslimka inuu ogaado qofkii ictiqaadiya beeni inay xalaal tahay ama maalintaas ay beentu xalaal tahay qofkii ictiqaadiya qofkaasi gaalnimo ayuu ku segan yahay sababtoo ah beentu qof kastoo muslim u ogyahay beentu inay xaaraam tahay oo ilahay xarimay kowda abriil asalkeedii waxaa layidhi waxay ka timid galbeed bay ka timid siiba faransa ayay ka bilaabatay dadku maalintaas si caalami ah ayaa waxaa loo bannaystay beentii qofku been ayuu sheegayaa nooc kastoo beena hadduu sheego wax dhibaataa kuma sugna wey maalan qof wuxuu u sheegaya qofka saaxiibkiisa ayuu wuxuu leeyahay war maanta jaraa'idka waxaan ku arkay inaad magacaagan ku soo arkay inaad ka mid tahay dadka ku guulaystay hal milyan oo doolar baa ku guulaysata maanta jaraa'idkana ka soo arkay hadhow markuu qofkii ka soo leeyahay "Ustaad, maanta kowdii ibriil bay ahayd wuxuu leeyahay maalan ninkii hebel ahaa shil baabuur buu galay oo ku dhaawacmay isbitaal hebel buu jiifaa qofkii markuu isbitaalkii tago is bal ninkii aad soo booqatid ma leh hadhowti markuu yidhaha war aawe ninkii maad ogeyn maanta inay tahay kowdii abriil inay tahay waxaa ugu darnayd ninkii ninka u sheegay yidhi ninkii hebel ahaa waa dhintay kiina run uu u qaatay oo tacsiye uu u diray guruubyadii ku diray ninkii hebel isagoo ka tacsiyadinaya hebel kadib kii hore oo beenta hore sheegay ay gaartay tacsiyadii gaartay kiina ay ku qasabtay markaas inuu dadkii u sheego yidhaahdo war wixaas waxay ahaayeen kowda abriil beentii la sheegi jiray ay ahaayeen waxaas iyo wax la mid ah oo wax sharci iyo caqli midna aan ku bannaanayn ah ayaa lagu bannaystay maalintaas magacaas loo bixiyey kowda abriil loo bixiyey beentu ma jirtaa mar ay bannaan tahay nacam waxaa jirta mar ay beentu xaalado ay bannaan tahay laakiin waa xaalado kooban xaaladahaas waxaa ka mid ah xaaladaha dagaalka markii gaalada dagaal lagula jiro in la sheego wax been u eg la sheego iyadoon ballana laga baxayn khayaano cadna la samaynayn in maalan la sheegto inuu ciidankoodu uu badan yahay uu fara badan yahay la sheegto in gaaladii loo malageliyo yani alxarbu khudca waxaa ka mid ah eh, lilislaaxi bayna annaas dadka dhexdooda in la heshiisiiyo oo islaax laga shaqeeyo qofku inuu been u sheego ayadana waa la baneeyey laakiin ma aha been cad oo sariixa ma aha laakiin waa wax yacni isku soo jiidaya oo faa'iido keena labadii daraf isku soo jiidaya maalan qofkii labadii qof oo isku xumayd ama labadii qabiil oo dhibaatadu ka dhexaysay inuu qoloba qolada kale war uga qaado wanaagsan oo yidhahdo war nin ninka hebela maaragta waa ku ammaanayay inuu kula heshiiyo jecel yahay wanaag buu kula jecel yahay wixii ka dhacay waa ka shallaysan yahay sidaasoo kale ka- aad hadalkaas u geysid kii kalena sidoo kale hadal wanaagsan uga soo qaadid uga sheegtid taasoo kaleeto iyaduna wax dhibaata kuma sugna sidoo kale qofku haddii qof muslina naf muslin u badbaadinayo ama maalkiisa ama cirdigiisa u badbaadinayo oo kaleeto taasoo kale qofku inuu u been u sheego waa waxay ka mid tahay waxyaabaha la ogol yahay ka mid tahay sidoo kale labada eh, zawjeenka labada qof oo isqabta inay ayaguna mararka qaarkood haddii maslaxad ay ku jirto iyadoon been cad ahayn hadal oo maaragta been u eg ay isku sheegaan ayagoo ka wada in xiriirkoodii uu sii wanaagsanaado oo maalan mawadadoodii iyo jacaylkoodii uu sii wanaagsanaado in ay ayadana nooc ka mid ah waa loo ogol yahay waxaa jira waxa la yidhaha tawriya oo ah sarbeeb oo qofku beenta isaga ilaalin karo ee mararka qaarkoodna uu adeegsan karo isagoo iska ilaalinaya beenta iska ilaalinaya tawriyadu macnaheedu waxaa weeye hadal laba macno keeni kara hadal laba siyood yani u fasirmi kara qofkan ku hadlaya sibuu u wataa qofka loo sheegayana si kale u qaadan kara marka qofku inuu sidaa isticmaalo ayaduna way bannaan tahay maalan qof baa qof wuxuu weydiistay warni waxsii buu yidhi waxbuu ka bariyey markaasuu wuxuu yidhi wallaahi niyo maanta jeebkayga hal dirham iyo hal riyaalna kuma jiro qofkii marka wuxuu u qaadanhayaa inuusan qofka waxba haysan laakiin waxaa laga yaabaa xoolo kale inay meel kale u yaalliin jeebkiisa aysan maanta wax ku jirin waa dhici karta tawriyada marka haddii loo baahdo oo xaaja keento way bannaan tahay laakiin qofku ma badsanhayo waxa uu isticmaalahayaana ma noqonhayaan in uu baatil shay baatila uu xaq ka dhigo ama shay xaq lagu lahaa uu ku difaaco uu iskaga difaaco uu isticma- u isticmaali maayo waxaa loo deliishadaa tawriyada waxyaabaha loo deliishada waxaa ka mid a eh, xadiidkii nabiga caleyh salaatu wasalaam uu yidhi qofku isagoo salaada ku jiro jamaacad salaad jamaca ku jiro haddii ay wax ka yimaadaan riix baa ka timid eh, sankiisa ha qabtuu yidhi sanka inta qabsado ha baxo oo ha soo weysaysto sanka muxuu qabsanayaa si dadka uu u tusiyo oo dadku ugu maleeyaan inuu dhiig ka yimi sankiisa oo dhiigga iska soo dhaqayo waxaa kaloo ka mid ah qisadii abu alxa eh, abu alxa wiil yaroo uu dhalay oo jiran ayuu ka tegey markuu guriga usoo laabtay ayuu xaaskiisa weydiiyu ka warran wiilkayga ka warran markaas tiri wallaahi xaaladii wiilkuna waa dhintay intuu maqnaa buu dhintay way dabooshay marka markuu yidhi ka warran ba wiilkayga ka warran waxay tiri maantuuba ugu degan yahay caaway waa markuu ugu deganaa wey marka hadalkaasi waa hadal sarbeeba sibuu u fahmay iyaduna si kale ay ka waday Eh, waxyaabaha salafka laga wariyey waxaa ka mid ah Eh, nin salafka ka mid oo la odhan jiray xamaad ayaa markii ay u yimaadaan dad uusan rabin inay la joogaan oo uu rabo inuu iska kaxeeyo ayuu wuxuu odhan jiray inta eh, daanka qabsado gacanta saarto ayuu wuxuu odhan jiray dirsi dirsi gowskayga alla gowska alla gowska alla gowska buu odhan jiray macnaa gowska ay xanuunayo ma odhanahayo laakiin gowskayga gowskayga ayuu odhan jiray si loogu fahmo in gowsku xanuunayo oo dadkaasi ay uga tagaan marka waxay ka mid tahay tawriyadu waxyaabaha qofku uu adeegsan karo oo beentiina uga dhowrsan kara ayay ka mid tahay qofka lagu ibtireeyey beenta muxuu ku daaweyn karaa waxyaabaa lagu daaweyn kara waxaa ka mid a qofka inuu fiiriyo dadka kaloo beenlowyaasha ah inuu fiiriyo beentooda iyo sida- sida dadku u arkaan iyo dadku sida ay u xaqirahayaan iyo sida dadka kalsoonidoodii uu u weynahaya inuu inuu fiiriyo waxaa kaloo ka mid a qofka inuu ku fekero cuquubada ka imaanaysa beenta la sheego waxaa kaloo ka mid a qofka inuu carabkiisa inuu xisaabiyo oo uusan carabka isku sii dayn waxaa ka mid ah in uu majaalistii ama saaxiibadii been- beenta uu ka bartay ama meesha beenta lagu sheego inuu ku bedesho majaalis ka wanaagsan oo runta iyo xuska ilaahay iyo cilmiga majaalista cilmiga inuu ku bedesho inuu ka tago eh, meelaha fadhi kudiriryada iyo maqaayadaha maqaayada fariisiga inuu ku bedesho masaajidka inuu fariisto dad badan waxaa arkaysaa masaajidka ma yaqaaniin hadduu tukadana waxaa laga yaabaa salli inuu meel inta kala soo baxo uu ama go-iisa fidsadaa laga yaaba hadduu masaajidka tagan waxaa laga yaabaa salaada inuu u tage uusan fariisan masaajidka duruusta laga akhrina uusan dhegaysan majaalista cilmiga uusan xaadirin inta uu fadhiyo masaajidka fadhiyo qofkaasi ajir baa u socda ictikaaf buu ku jiraa malaa'igtii baa koobaysa sakiinadii iyo naxariistii baa kusoo degaysa marka ha ku bedesho qofku bedelkii uu fadhin lahaa majaalista iyo fadhi kudirirka inuu fariisto duruusta cilmiga iyo meelaha khayrka lagu hayo inuu fariisto sidoo kale wuxuu- waa inuu ogaadaa qofka beenlowga inuu ku sifaysan yahay sifo ka mid a sifaatkii munaafiqiinta beentuna inay tahay dariiqii naarta inay tahay inuu ku fekero waxaa ka mid a waxyaabaha lagu daaweyn karo ilmaha yararka in lagu tarbiyeeyo runta qowl iyo ficil iyo ku dayashaba in lagu tarbiyeeyo darsigana maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa sal allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin